بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah naanbaxyo waaweyn oo gelgelay magaalooyinka dalka maraykanka shacabka ameerikaanka ah oo ka soo horjeestay siyaasadda canshuuraha ee trump iyo shirkadaha maraykanka oo maalmo gudahood khasaaray lacag dhan toddoba tirilyan oo dollar ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu oo u safraya washington si uu hogaamiyaha qalkacad ugala hadlo weerar lagu qaado iiraan haddaba maxaa ka jira in dahraan ay weerari doonto maraakiibta xambaara diyaaradaha ee maraykanka kadib weerarada xuutiyiinta ee xargaha goostay dahraan oo bilowday in xubnaha ka jooga yemen ay kala baxdo diyaaradaha dagaalka sahaynada oo sii wada xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza iyo deegaameysiga dadka yuhuudda ay ka wadaan daanta galbeed oo sii korortay islaamka oo noqday diinta ugu faafitaanka badan gudaha xabsiyada maraykanka iyo kumanaan ameerikaan ah oo sannad kasta ku soo biira dadka muslimiinta ah islamarkaana qaadanaya diinteenna suuban qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeedda bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamuliyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa muddo labaatan maalin ah ayaa laga joogaa markii maamulka gumaystaha yuhuudda uu dib u bilaabay cudwaankiisa ka dhanka ah shacabka reer khaza iyadoo maalin kasta lasoo werinayo tobannaan shuhaddo ah diyaaradaha cadowguna si aan kala joogsi lahayn ay u duqaynayaan goobaha ay degan yihiin dadka shacabka ah subaxnimadii hore ee saaka ayaa qidaaca laga soo wariyey sodomiyo duqaymo ah kuwaas oo beegsaday koonfurta mid ka mid a ayaana ka dhacday xaafadda annawaasi iyadoo ay ku shahiideen ilaa sagaal ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen labaatan kale kadib markii gantaaladu ay ku habsadeen teendhooyin ay degganaayeen dad barakacyaal ah dhanka magaalada rafax duqaymaha ayaa iyagana ah kuwo aan kala joogsi lahayn muddo maalmo ah halkaas oo ay mar kale dib ugu laabteen ciidanka gumaystaha yuhuudda waxayna taangiyada ay wataan madaafiic ay ku garaacayaan goobaha ciriiriga ah ee ay deggan yihiin kumanaanka barakacyaasha ah weriyaasha ku sugan magaalada khaza ayaa sidoo kale soo wariyey in xaafadda shujaaciya iyo zaytuun oo dhaca waqooyiga iyagana xalay oo idil ay martigelinayeen duqaymo aada u culus kuwaas oo shuhaddo ay dhaawac ay ku noqdeen tiradad ah boqolaal qoysas ah ayaa ku xayiran xaafadda shujaaciya oo maalinkii labaad ciidan ka tirsan gumaystaha ay ka samaysteen saldhigyo halka sidoo kale howlgalle xoogan ay ka wadaan xaafadaha beytuxanuun iyo beytulaahiya tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza ayaa lagu sheegay in tirada shuhaadadu ay gaarayso ilaa konton kun lix boqol lixdan iyo sagaal halka tirada dhaawacyaduna ay yihiin boqol shan iyo toban kun labaatan iyo labo tan iyo toddobadii oktoobar tiradaas oo ay sii dheer tahay kumannaanka la la'yahay ee ku jira burburka hoostiisa marka laga soo tago dhimashada iyo dhaawaca dhanka kale xaalad quus ah ayaa ka tagaan qidaaca maadaama muddo ka badan sannad dagaalku uu socdo waxaa inta badan dhammaaday raashinkii keedka ahaa iyadoo sidoo kale cadowgu dhulka uu dhigay ceelashii iyo warshadihii biyaha laga cabi jiray cisbitaalada ayaa iyagana wajahaya xaalado halis ah inkasta oo ay xirmeen inta badan xarumihii caafimaad ee ku yiila waqooyiga magaalada khaza haddana kuwa haray ee ku yaala bartamaha iyo koonfurta ayaa iyagana ku shaqaynaya duruufo aad u adag dhakhaatiirta ayaana ku qasbanaaday inay kala doortaan daaweynta bukaanka maadaama in badan oo ka mid a dadka soo dhaawacmay aysan waxba ka qaban karin marka laga soo tago shacabka reer filistiin dadka yahuudda ah ayaa iyagana ku jira xaalad quus ah waddooyinka waaweyn ee magaalooyinka sahaynada lagu deegaameeyey ayaa gelgelanaya kubnaan mudaaharaadayaal ah ayaana isku soo baxay iyagoo dalbanaya in la gaaro heshiis xabad joojineed lana soo daayo maxaabiistooda abu cubayda oo ka mid ah afhayeennada muqaawamada filistiin ayaa maalinkii shalay qoraal uu soo dhigay bartiisa telegramka waxa uu ku sheegay in xaalad halis ah ay wajahayaan maxaabiista cadowga goobaha ay ciidanka gumaystaha dalbanayaan in la baneeyana ay ku hayaan maxaabiista sidaa darteedna ay ku dadaalayaan inay ilaaliyaan laakiin waxaa soo gaara mas-uuliyaddooda ay qaadi doonto xukumadda netanyahu kalabar maxaabiista cadowga ee nool waxa ay ku jiraan goobaha ciidanka gumaystaha ay codsadeen in laga guuro maalmihii lasoo dhaafay waxaan go'aansanay inaan maxaabiista laga soo wareejin deegaanadaas iyadoo la qaadayo tallaabooyin adag inkastoo noloshooda ay khatar ku tahay haddii cadowga nolosha maxaabiistaasi uu dan ka leeyahay waa in si deg deg ah uu wadahadal uga galaa daadgurayntooda iyo siidayntooda qof kuu digay kuma dilin xukuumadda netanyahu ayay si buuxda mas-uuliyadda uga saaran tahay nolosha maxaabiistaas haddii noloshooda ay dan ka leeyihiin waxay u hoggaansami lahaayeen heshiiskii ay saxiixeen janawari badankoodna waxa ay xilligan ku laaban lahaayeen guryahooda ayuu yidhi abuu cubayda warbaahinta muqaawamada ayaa iyadana dhankeeda saacadihii lasoo dhaafay waxa ay faafisay muuqaal laga soo duubay qaar ka mid a maxaabiista cadowga kuwaas oo dalbanaya in la sii daayo shacabka sahaynadana ugu baaqay inay cadaadiyaan netanyahu waxa ay sheegeen in duqaymo ay kala kulmeen ciidanka yahuudda noloshoodanu ay halis ku jirto sidoo kalena ay gabaabsi ku dhow yihiin cuntada iyo biyaha ay isticmaalaan aysanna haysanin daawo ku filan לרגע שיצאתי לנשום קצת אוויר, לראות ה- קצת שמיים וקצת הכוכבים.
waxa yar ayaan bannaanka u soo baxnay si aan hawe u qaadanno cirka iyo xiddigahan aan u aragno laakiin ciidanka israa'iil waxa uu go'aansaday inuuna duqeeyo wuxuuna baysaday guriga aan ku sugnayna allaah fadligii iyo si mucjiso ah ayaan dhimasho uga badbaadnay waxaan ku badbaadnay fadliga allaah kadibna muqaawamada ah kuwaasoo naftooda haladgeliyey nagana soo saaray halkaasi kadibna nagu soo celiyey nafaqa waxaasoo dhammina waxaa sabab u ah xukuumadda israa'iil anigu waxaan mar kale dib ugu laabtay nafaq dhulka hoostiisa qodan soddon mitir anigoo aan arkaynin qoraxda ma jir wax rajo ah oo muujinaya inaan dib ugu laabto ehelkayga oo aan arko carruurtayda dhammaan shacabka israa'iil waxaan ka codsanayaa inay midoobaan una dagaalamaan darteenna ayna sameeyaan wax weliba oo lagu cadaadinayo xukuumadda si loo saameeyo go'aannada madaxa xukuumadda noo celiya guryaheenna noo celiya nolosheenna halkan waan ku dhimanayaa noo celiya guryaheenna rumaysnana waxay dowladdu idiin sheegayso waxay idiin sheegayaan inay cadaadinayaan muqaawamada taasina waa mid aan sax ahayn cadaadiskaasi natiijadiisa waa tanaa goobta aan ku suganahay waa goob aan aamin ahayn martaa lagu lagu jiifto martaa la daawo biyaha iyo cuntada way dhammaanayaan xukuumadda israa'iil maxaabiista la soo daayay siiya fursad ay ku hadlaan qabanina afkooda xukuumaddu waxay dib inoogu ceelinaysaa xaalkeennii hore
לוחצים את חמאס, המקום שהיינו בו כבר לא בטוח. אין לנו מזרונים, אין לנו שמיכות, האוכל והמים עומדים להיגמר.
abuu cubayde ayaa horey u sheegay in maxaabiista cadowga ay ku nool yihiin duruuf la mid a midda haysata shacabka reer khaza iyadoo qaar ka mid a maxaabiistii lagu sii daayey heshiiskii u dambeeyey jirkooda uu ka muuqday gaajo iyo duruuf dhanka daanta galbeed iyadana weli waxa ay martigelinaysaa dagaallo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka yahuudda kooxaha wax iska caabinta ayaana ka hortegay weeraro sahaynadu ay ku soo qaadeen deegaano hoostaga magaalooyinka naabulis iyo qalqiiliya maamulka gumaystaha yahuudda ayaa howlgallo xooggan ka wada daanta galbeed ujeeddada ugu weyna uu ka leeyahay ayaana ah inuu barakiciyo shacabka reer filistiin iyagoo burburinaya waddooyinka iyo guryaha dadka shacabka ah ay deggan yihiin hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan filistiin ayaa takhriir ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in barakaca ka socda dhulkaasi uu yahay kii ugu xoogganaa tan iyo sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii halka taas beddelkeeda ay sii kordhayaan deegaamisiga ay samaynayaan dadka yahuudda ah sannadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatan oo keliya in ka badan toddoba boqoloo kun oo sahayno ah ayaa deegaameysi looga sameeya daanta galbeed iyagoo ku andacoonaya inay yihiin beereley waxaana sidoo kale weeraro ay ku qaadayaan oo ay burburinayaan guryaha dadka filistiiniyiinta ah mas-uuliyiin ka tirsan sahaynada ayaa horay u sheegay in laga yaabo in donald trump dhulka daanta galbeed oo u aqoonsado dhul ay leeyihiin dadka yuhuudda ah sidaba horay magaalada qudus iyo buuraha aljowlaan uu ugu aqoonsaday dhul ay asalhaan u leeyihiin dadka sahaynada ah يا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi
suheybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan joornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horeeya ee aan maanta ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu oo mar labaad qorsheynaya in uu gaaro aqalka cad kulamana uu la qaato donald trump sida jariirado badan ay ka soo xiganayaan shabakadda maraykanka ee oxyos netanyahu ayaa qorsheynaya in maalinimada isniinta uu gaaro aqalka cad si halkaas uu kulamo gaar ah ula qaato madaxweynaha maraykanka donald trump waxay warbixintu sheegaysaa in netanyahu uu aaminsan yahay in fursadaha ay iiraan ku oggolaanaysa heshiis la xidhiidha barnaamijkeeda nukliyeerka uu aad u hooseeyo sidaa darteedna uu doonaya in trump uu kala hadlo isfaham ku saabsan in la duqeeyo xarumaha nukliyeerka ee iiraan marka uu fashilmo hannaanka diblomaasiga middan ayaana laga yaabaa ayay warbixintu leedahay in xukuumadda washington aysan ku degdegin balse ay tahay rabitaanka benyamin netanyahu iyo xukuumaddiisa dhanka kale warbixin ay daabacday majalladda ameerikaanka ah ee the national interest ayaa lagu sheegayaa in haddii maraykanka uu weerar ku qaado xarumaha nukliyeerka ee iiraan ay halis ku jiraan dhammaan maraakiibta diyaaradaha xambaara ee ku sugan bariga dhexe waxaana warbixintu jariiradda ay sheegaysaa in saacaddan la taagan yahay in la burburiyo dhammaan maraakiibta maraykanka ee ku sugan badaha bariga dhexe ay keliya ku xidhan tahay in xukuumadda washington ay mar qura ku qaado weerar xarumaha nukliyeerka ee xukuumadda tehraan isla umuuraha iiraan iyo xiisadda kala dhexaysa maraykanka ayayna ku guda jirnaaye waxay majalladda the telegraf daabacday dhankeeda warbixin ay ku caddaynayso in xukuumadda tehraan ay amar ku bixisay in dhammaan saraakiisheeda ugu sarsaraysa ay ka soo baxaan gudaha dalka yemen saraakiishan ay iiraan amarka siisay ayaa qayb ka ah maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen waana kuwooda ugu sarsareeya ee siiya tababarada casriga ah kana garab siiya samaynta gantaalada jara masaafooyinka fogfog ee ay kooxdan ku weerarta had iyo jeer maraakiibta mara xeebaha badda cas iyo gudaha deegaanada yuhuudda haddaba waxay warbixintu sheegaysaa in xukuumadda tehraan ay arrinkan u samaynayso si ay uga fogaato dagaal toos ah oo ay la gasho maraykanka taasoo suuragal ka dhigi karta haddii xukuumadda washington ay gudaha yemen gaar ahaan maleeshiyaadkan markii ay beegsanaysa ay disho saraakiil sarsare oo iiraaniyiin ah in iiraan ay amar ku bixisay in saraakiisheeda ugu sarreeya ay ka soo baxaan gudaha dalka yemen ayaa noqotay mid su'aalo badan dhalisay waxaase la isweydiinayaa xukuumadda tehraan ma waxay doonaysaa sida xisbullah oo kale in sheedda sare ay ka daawato xuutiyiinta yemen wax walba oo ay kala kulmaan dhanka maraykanka fadeexada qadargeyd iyo saamaynta xooggan ee ka dhalatay arrinkan waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida ay baahiyeen wargeysyo uu ka mid yahay midka cibriga ah ee macaariif waxaa saacadihii lasoo dhaafay si had ah isku soo taraya fadeexa loogu magacdaray qadargeyd taasoo ku qotantay in dowladda qatar ay lacaga laaluush ah siin jirtay laba xubin oo sare kuwaas oo ka tirsan xafiiska benyamin netanyahu falanqeeyo sare oo yuhuudi ah laguna magacaabo alan bene david ayaa wargeyska cibriga ah ee macaariif waxa uu u sheegay in fadeexadan soo shaacbaxday ee ah in labadan xubin ee ka tirsan xafiiska benyamin netanyahu ay si dhow ula shaqaynayeen dowladda qatar ay tahay dhacdo weyn oo ay dul hooganayaan su'aalo fara badan maadaama xubno ka tirsan maamulka benyamin netanyahu aanan marnaba laga filanayn horumarinta danaha dowladda qatar ilaa hadda xukuumadooda waxa kama hadlin arrinkan balse saamaynta arrinkan ayaa laga dareemayaa miisaska siyaasadda caalamka jaraa'idiyada dunida ugu waaweyn ayaana si aad ah u hadalhaya saacadihii lasoo dhaafay maamulka gumaystaha yuhuudda oo weli isku dayaya in uu yareeyo saamaynta turkiga ee suuriya beegsanayana xarumaha ugu muhiimsan ee uu kaga shakiga qaba in xukuumadda ankaraa ay saldhigan karto sida mar kale aan ka soo xiganayno warbixin uu qoray jornaalka cibriga ah ee macaariif maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa weli dadaallo xoogan ku bixinaya sidii uu u yarayn lahaa saamaynta turkiga ee suuriya isagoo walaac ka qaba arrimo dhowr ah waxaa lagu warramayaa in xukuumadda benyamin netanyahu ay gebi ahaanba burburisay garoommadii diyaaradaha ee xama iyo midka t for ee ku yaalla magaalada ximis waxay jiriiraddu sheegaysaa in weerarada lagu burburiyo garoonadan diyaaradeed loo adeegsaday bambooyinka nooca loo yaqaano roogga kuwaasoo kiimika ahaan xooggan awoodna u leh burburinta dhul baaxad leh waxay jiriiraddu sidoo kale ay sheegaysaa in maamulka gumaystaha yuhuudda burburinta halkan uu u geystay aysan xitaa ka tegin nidaamyada raadaarka taawarada ku yaalla gudaha garoommada meelaha baabuurta la dhigto ranweyga ay ku socoto diyaaradda kolka ay soo degayso iyo dhammaan dhismayaashii iyo baqaaradii kale ee ku yaallay labadan garoon diyaaradeed waxayna middan muujinaysaa sida maamulka gumaystaha yuhuudda uu juhdi ballaaran ugu bixinayo sidii uu u yarayn lahaa saamaynta xukuumadda ankara ee gudaha dalka suuriya guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiyay suheyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii dhexena waan isla maraynaa kadib canshuurihii uu soo rogay madaxweynaha maraykanka ee saamaynta ku yeeshay dhaqaalaha caalamiga ah iyo midka maxalliga ah ee dalkaasi malaayiin amerikaan ah ayaa bilaabay banaanbaxyo waaweyn oo ay ka dhigayaan magaalooyinka dalkaasi labadii maalin ee lasoo dhaafay dadyoga amerikaanka ah ayaa isugu soo baxay boqolaal magaalooyin ah iyagoo soo buuxdhaafiyey waddooyinka islamarkaana ka soo horjeestay siyaasadda uu la soo baxay madaxweynahooda ardayda jaamacadaha iyo ururada ka jira maraykanka ayaa ka qayb qaadanaya mudaharaadyada waxayna ku qaylinayaan erayo ay ku dalbanayaan in xilka laga tuuro elon mask oo ah ganacsada si aad ah ugu dhow trump bulshada amerikaanka ah ayaa amakaa ka qaaday tallaabada canshuuraha ee uu soo rogay donald trump iyadoo suuqyada maraykanka ay la gelgelinayaan taabadalkeedana qaar ka mid ah dowladaha caalamka iyaguna bilaabeen inay soo rogaan canshuura kuwaasna mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama oo ka falcelinayay tallaabada uu qaaday trump ayaa sheegay inay u walwalsan yihiin dhaqaalahooda shacabka amerikaanka ah ayuuna ugu baaqay inay waddooyinka yimaadaan dhaqanka noocan ah wuxuu ka soo horjeedaa heshiiska asaasiga ah ee ay leedahay bulshada amerikaanka ah bal ka warrama hadduu maamulkiga uu samayn lahaa midtaa la mid ah dabcan albaabada ayaad ii soo garaaci laheedeen ayuu yidhi sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dowladda maraykanka kamala haris ayaa iyadana ka soo horjeesatay tallabadan iyadoo tidhi codka shaqaalaha mar weliba waxa uu ka saamayn badan yahay bilyaneerada aan la dooran suuqyada maraykanka ayay saamayn xooggan ku yeesheen canshuurahan iyadoo saamiyada maraykanka ay khasaareen lacag dhan toddoba tirilyan oo dollar tan iyo maalinkii arbacada ee la soo dhaafay halka kow iyo toban tirilyan oo khasaare ahna la kulmeen tan iyo markii la doortay trump falanqayaasha amerikaanka ah ayaana rumaysan in madaxweynaha maraykanka dhaqaalaha caalamka uu u gacangeliyey shiinaha sidaa darteedna biijiin ay helayso fursad aysan horay ugu riyoonin bulshada amerikaanka ah ayaa la amakaagay isbeddelka trump uu la soo ifbaxay iyo ficilada ka duwan wixii uu la soo shirtegay ololihii doorashada isagoo ballan qaaday inuu dagaalada joojinayo taabaddelkeedna hurinaya halkii la doonaya in dhaqaalaha maraykanka uu wax ka qabtana ee hadda suuqyada dalka ay bilaabeen inay hobtaan
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فلا waa hagaag diinta islaamka ayaa noqotay mid loogu qaadasho badan yahay gudaha xabsiyada maraykanka kumanaan amerikaan ah ayaa sannad kasta ku soo biira islaamka haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarif cabduqaadir waxay xabsiyada galaan iyadoo ay ka muuqato darxumo diin la-aan jahliga iyo nolol xumada oo si dheer tahay qanacsanaan la-aanta iyo kadhacsanaanta nolosha maadaama aysan nasiiba u yeelan inay gartaan ujeedkii loo abuuray hase ahaatee qaarkood ay kasoo bixitaankooda waxaa la moodaa sida in la yidhi khitaamuhu misk wa fii daalika falyatanaafasil mutanaafisuun kuwan ka hadlayo waa maxaabiista ku uruursan xabsiyada maraykanka ee gudaha dalkaasi kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah waa allah hidaayadii hanuunka u soo mariyey mugdiyada iyo qolalka sanaasiinta ee xabsiyadaasi sanad waliba waxaa albaabka islaamka iyo kan toobadaba soo gala tobanaan kun oo maxaabiisa islamarkaana ku jira xabsida dalka maraykanka kuwaas oo warbixino sheegayaan inay ku saamoobaan iskuduubnida iyo ukhwada iimaaniga ah ee muujinayaan dadka muslimiinta ee ku xiran xabsiyadaasi qaar ka mid ah maxaabiista gaalada ee iyagoo loo sheekaxanayo xabsiga marka lasoo xusuusiyo islaamka waxay yidhaahdaan in aysan marnaba aqbali doonin misana ay ku saamoobi doonin dhaqanka muslimiinta iyo akhlaaqdooda balse in badan ayaa la arkay iyagoo kasoo muuqday shaashadaha kuwaasoo tawxiidka loo laqinayo islamarkaana muujinaya in islaamka ay ka heleen deganaan iyo xasilooni aysan ka helin keyrkiisa ama diimaha kale muslimiinta uu ku horleeyahay islaamka ee maxaabiista ayaa u sheega wariyayaasha iyo shakhsiyaadka iyaga la soo xidhiira ee eheladooda ah in islaamka uu siinayo shucuur farxadeed iyo kalsooni xagga nafta ah xitaa iyagoo ku silsiladaysan xabsiga muasase lagu magacaabo diib ah oo isku howsha in meel foga ka hagto dadka maxaabiista kana tawjiihiso islamarkaana barta tacaaliimta islaamka ayaa sheegtay inay ku guulaysata in barnaamijyadeeda ay ka faa'iidaystaan wax ka badan saddex iyo toban kun oo maxaabiis ah kuwaasoo lasoo xidhiiray sida ay sheegtay waxaana intaa ku dartay in sagaashan boqolkiiba ay dadkaasi islaamka qaateen intii ay maxaabiista ku ahayn xabsiyada gudaha dalkaasi maraykanka sida ay tilmaamayso warbixin ay soo saartay waxaa loogu yeero hay-adda xuquuqda rayidka ee dalkaasi waxaa sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ee muslimiinta maxaabiista ku jirta xabsiyada maraykanka ay ka ahaayeen sagaal boqolkiiba iyadoo la ogyahay in muslimiintu ay bulshada dalkaasi maraykanka ka yihiin qiyaastii hal boqolkiiba khubarada iyo dadka u kurgalay arrinkan ee waxa ay korarka dadka soo islaamaya ay ka mid ah maxaabiista amerikaanka ah ay la xiriiriyeen inay si weyna dadkaas ugu saamoobeen cibaadaadka ay gutaan muslimiinta kuwaasoo ay ku jiraan salaadaha soomka iyo akhlaaqda suuban ay ku soocan yihiin dadka muslimiinta ah ee ku jabaysan xabsiyada arrinkaasoo kicinaya shucuurka dadka gaalada ah indhahoodana kusoo jeedinaya sifaadka aadka u wanaagsan ee muslimiinta waxay arkayaan wejiyo ay kalsooni buuxisay iyo naf aan cabsan iyo xasilooni buuxda oo hanatay ruuxda qofka muslimka ah arrimahan waxay maxbuuska walbahaarsan misane saaqidka ka dhacsan nolosha aan garan halka laga jiro iyo ujeedka ka dambeeya noloshiisa uu ka helayaa qaacido muhiim ah oo u baahan inuu xaliyo taasoo ah in uu raadiyo sirta iimaanka xooggan ee uu leeyahay muslimka iyo halka uu asal ahaan kaga soo shadaal qaato cibaadaadka u gudanayo muslimka lama yimaado dhaqanadooda mana aaminsana waxyaabaha ay sameeyaan markay weydiiyaanna wuxuu ugu jawaabaa inuu yahay qof muslim ah islaamkana uu farayo inuu ka fogaado waxyaabaha aan ku bannaanin diinta wuxuuna u sheegay in iimaanka uu qofku barayo dhammaan tallaabooyinka u qaadayo sidaa darteed waxaa la arkaa in marba marka ka dambeysa uu sii kordho cadadka dadka kusoo islaamaya gudaha xabsiyada iyadoo aysan jirin baahi sida u xoogan oo xabsiyada ka jirta islamarkaana la xidhiirta a'immada masaajidda iyo dadka ducaadda ah ee ku sugan dalkaasi si ka duwan xaalka masaajidda guud ahaan magaalooyinka dalkaasi maraykanka sida ku cadiraasad la sameeyey sanadkii labada kun saddex iyo tobankii waxaa masaajidda maraykanka ka jirta baahi xagga imaamyada joogtada ah kuwaasoo siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto fahamkooda waxaana arrinkaas mid ka bedelan ay ka jirta xabsiyada gudahooda sheekh raami an nusuur oo ah maamulaha mu'asasada diiba taasoo ah hay-addii ugu horreysay ee gudaha maraykanka ka samaysa barnaamij tacliimi ah oo ay ka faa'iidaystaan dadka maxaabiista ah kuwaasoo shaashadaha iyo xiriirada social mediaha kala socda tawjihaadka mu'asasadaasi an-nusuur waxa uu sheegayaa in subax kasta markii uu tago xafiiskiisa uu la kulmo fariimo aad u badan oo buux dhaafiya bartiisa aaladda gmailka waxaana uu arkaa codsiyo ay soo dirsanayaan boqolaal maxaabiis oo ku aadan in wax uu ka baro islaamka kana siiyo tacliin ku filan iyo tawjiihaad qayim ah waxa uu sheegay in dadka qaata islaamka ee ka faa'iidaystay barnaamijta hay-adda uu mas-uulka ka yahay ay soo islaameen iyagoo ku jira xabsiyada waxaanu intaa ku daray in xabsiyadu ay ka jiraan cadaadisyo kala duwan oo saameeya nafta iyo ruuxda intaba kuwaas oo uu qofku la kulmayo waxaana sidaas darteed uu sheegay in dadka doorbida islaamka ay intaas kadib helaan xorriyad xagga ruuxda ah shucuurka iimaaniga waxa uu qofka iloosiinaya ayuu leeyahay dhibaatada iyo imtixaanka xabsiga waxaana ay garwaaqsadaan dadkaasi in derbiyada ay ku kooban yihiin iyo silsiladuba aanay marnaba wax u dhimi karin iimaankooda iyo xasiloonida ay dareemayaan christopher anderson oo ah oday xadamaadka sii cagcageynaya ayaa waxaa intii uu xirnaa islaamka ka helay farxad iyo deganaanshiyo isagoona soo islaamay muddo soddon sano gudaheed oo uu qaadanayay xabsi dheer oo ay ku xukuntay dowladda maraykanka kadib markii lagu eedeeyey in uu ku kacay fal dil ah maruu ka hadlayay arrimahan iyo anderson waxa uu yidhi markii aan gelayay xabsiga ma aanan lahayn wax bani'aadinimo ah muddo markii aan xirnaa ayaan isdirinsiiyey in aanan qof bani'aadam ah oo ay tahay inuu isxisaabiyo muddadii uu xirnaa ayuu bilaabay ka fikirka shakhsiyadiisa maxay tahay ujeeddada uu joogo dunida iyo waxa uu yahay iimaankiisa shakhsiyadeed waxa uu sheegay in sannado badan oo uu gudaha xabsiga ku qaatay uu ku howlana barashada diimaha balse ugu dambeyn uu helay diinta islaamka waxu dhigma uusan arag wuxuuna ogaaday diimaha munxarifka ah iyo sida iskudhexyaaca ah ee qofka ay ugu beerayaan tashwiishka wuxuu ugu dambeyn markii uu qaatay islaamka bilaabay anderson inuu xoojiyo xiriirkii ula lahaa sheekh nusuuri waxaana qadka telefoonka uu si toosa uga faa'iidaysanayay duruusta uu bixiyo daacigaasi wuxuu anusuuri sheegayaa in anderson uu si toosa ula soo xidhiirayey islamarkaana uu fariimaha uga jawaabi jiray la socon jiray halka uu marsiinayo barashada islaamka waxaana taasi ay socotay muddo toddoba-iyo toban sana sida uu sheegay hadda waxa uu anderson uu ku nool yahay xaalad aad u wanaagsan oo ay farxadaha raysay waxaana uu ka shaqeeyaa mu'asasada uu maamulaha ka yahay saaxiibkiisa iyo mucallimkiisa daaciraami annusuur بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulaati dambe ayaa inoo ballan ah sidaa ii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى